bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam habeen wanaagsan saxaafadda sharafta leh ee isugu timid goobtan waxaan doonayaa runtii inaan la wadaago arrintii dhacday maanta oo ahayd wax sharciga iyo caqligaba ka fog waxaanu ahay in wafdi ka yimid dalka turkiga una socday magaalada kismaayo maamul goboleedka jubbaland annagoo halkaa kaga qaybgeli lahayn xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay diyaarad kale ayaa naga qaadi lahayd garoonka aadan cadde taas oo aanu haysanay tigidhadeeda markii aanu bondhibaaskii helnay ayay xukuumaddu waxay soo saartay qoraal ay leedahay diyaarad kasta oo aadaysa kismaayo waa in ay afariyo labaatan saac ka hor ogolaansho soo weydiisataogolaanso soo weydiisataa aviationka kabacdiina qoraalkii saacaddaa la soo saaray ayaa lagu fuliyey diyaaraddii in lagu kansalo duulimaadkeedii halkaas ayaana lagu baajiyey safarkii wafdiga iyagu ka mid ahaa oo ay ku jireen shacabweyne soomaaliyeed oo u socday iyaguna jubbaland dadkaasoo maaragtay shacab iska duruufaysan ama maaragtay noocyada kala duwan ee bulshada isugu jiray waayeel dhalinyaro iyo haween dabcan qofka safraya waa fahmi kartaan waxaad kaloo garan kartaan qoraxda kuleelkeeda iyo qaabka lagu soo galo eeraboorka dadkaasoo dhib aada u fara badan kala kulmay wixii maanta meesha ka dhacay iyadana aada iyo aad baan runtii uga xunnahay si gaara waana ka tacsiyeynaynaa in shacabka aan loo aabayeelin aan la ixtiraamin aan maaragtay loo turin iyada oo maaragtay dowladdii iyo calankoodii maaragtay lagu dulminayo arrintan meesha ka dhacday waxay arrin hayr qaanuun ah oo ka soo horjeeda qofka muwaadinka xorriyaddiisa in uu xilligu doono safri karo maaragtay meeshuu doonana dalka uu ka aadi karo iyadoo aysan jirin wax dembiya ama wax ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaalla oo lagu haysta aysan jirin in si maaragtay ulakac ah oo ku salaysan qiimeyn ama maaragtay rabitaan shaksiyad shaksiyadaysan loogu xadgudbo qofka madax bannaanidiisa waa cambaareynaynaa waana ka soo horjeednaa wixii intaa ka soo kordha oo maaragtay uu xisbiga go-aana ka qaatana waxaan jeclan lahay inaanu dib idinkala wadaagno haddii ilaaha idmo laakiin waxaanu keliya rabnaa inaan idiin sheegno xukuumadda dadka hadda joogaa inay iska indhatirayaan dastuurkii ay dadkan dhigteen ay maaragtay ku wada joogeen ayna ku socdaan jid qardad jeexa oo keeni kara maaragtay runtii dhibaato iyo qalalaaso siyaasadeed oo laga yaabo inuu meel kale sii gaaro taasna waanu ka digaynaa haddii ilaaha idmo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu weli anagu bayan maana soo saarin